Iyadoo Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ay wado dadaallo ballaaran oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo helidda adeegyada waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee Hirshabelle ayaa Gudoomiye ku-xigeenka Kaamka Baalguri ee magaalada Jowhar codsaday in laga hirgeliyo goob waxbarasho. Gudoomiye ku-xigeenka Kaamka Baalguri Axmed Macow Xaaji ayaa sheegay in kaamka ay ku nool yihiin in ka badan shan boqol oo qoys isla markaana oo aanan haysan goob ay carruurtooda wax ku bartaan waxaana Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle iyo guud ahaan hay'adaha taageera ka codsaday in xarumo waxbarasho loo abuuro carruurta ku nool kaamka.
maashaa allah waxaan warta ku awalan aan salaamayaa raadiyo isnaaye meesha kaamka waxaa ku nool hadda dad qoyska oo ku nool waxaa waaye oo hadda oo tirakoobka oo xisaabta noogu jirto waaba shan boqol qoys shan boqol qoys ayaa noogu jirta tirada oo caruur leh oo haween ah oo daayeele ah aa ku jiraan warta kaamkaas baalguri oo daryeel u baahan maxaa yeelay eh, meesha warta eh, ilmaha ku baaba'oobo oo tarbiya haysanin waayo tarbiyada waxaa waaye tarbiyatul islaam aa layidhi tarbiyada waxay u baahan tahay ilmaha oo yaryarka ah ilaa iyo da'da eh, habeenta xataa inaa la baro wax oo ay wax bartaan ilmahana wax la baro dugsi qur'aan iskool yaa waxbarashadaas horta zaa'id waaba awalan inaa anaga wasaaradda oo hirshabeelle waxaan u sheegaynaa horta inay inayna kaalmayso kaamka baalguri dhibaatadaas xoogan aa ka jirto ilmo oo waxaa iska jiro oo meelaha iska aadayo xaafiyaha iskaga soo qabaysto oo meelaha iskaga dududaayo oo waxba haysanin maxaa yeelay dheh ee, waalidiintii maanta ee saaki waa dheenteen nin waxaas aadi beerow aadi nin cagaaraw aadi nin qoryow aadi maxaaska ogyahay ilmo ilma xabanba ka ogabo ilmahana waa iska soo feeno magaaladay iska wada gadeen maxaa yeelay le ilmaha meesha ku nool alxamdulilah ilmaha joogo waxay rabaan inaa dugsi macalin iskool loo keeno oo dugsigii lagu haayo macalin qur'aan loo keeno oo dugsi lagu haayo ilmaha xataa naftigooda markaas waa nagaanayaan dugsigay ku nagaanayaan iskoolkay ku nagaanayaan maxaa yeelay dhe ilmaha markaas tarbiyo oo waxa ay ay garanayaan inay dugsi ku jiraan iskool oo laga rabo ilmaha naftigooda labiskooda iyo nadaafadooda markaas xataa waa la ogaa karaa laas hadda maba la ogabo ilmaha waa iska yaacayaan yaacdaa la yidhaaha kaamka baalguriya dhibaatadaasna ka jirtaa maxaa yeelay le waxaan rabnaa wasaaradda hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa inay warta waxbarasho dugsi Kaamka Baalguri ee magaalada Jowhar waxa uu wajahayaa baahi waxbarasho oo u baahan in si degdeg ah loo daboolo.